إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله intaa kadib hadal badan odhan maayo laakiin waxaan jelsadan ku koobsan doonaa kelmad ku saabsan islaamku gabadha muslimadda iyo sharafku siiyey makaanatu lmar'ati lmuslima fi lislaam nebigu calayhi salaatu wasalaam intaan la soo dirin ama jaahiliyadii waxay ahayd gabadhu ama qofka dumar ahi mid aada u yaqan oo xuquuqdeeda dhammaanteed lagu tunto bal waxay shacbi yani mujtamaca ka dhex ahayd qofka ugu liita ama qaybaha ugu liita ee mujtamaca ayay ahayd waxay jaahiliyadu samayn jireen ama dadkii gaalada ahaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam intaan la soo dirin ee aan shareecada aanu nebigu calayhi salaatu wasalaam la imanin noolaa waxay dumarka ku samayn jireen waxyaaba aada u liida waxay ula dhaqmi jireen qaabab aada u liida sida qur-aanka xusay gabadha agteeda wax qiimaao badan kumay lahayn taa waxaa ka mid ah adiladeeda kooda loogu bushaareeyo ama loo sheego inay gabadhi u dhalatay wuu ka nixi jiray wejigiisuna siduu ilaahay tilmaamay waa madoobaan jiray waxaanu aaminsanaa ama jaahiliyadu ay aaminsanaayeen in ninkaasi nin balaayo loo sheega u yahay oo balaayo utohoreysay ceebino utohoreysay dadki uu ka dhuuman jiray siduu ilaha qur-aanka tilmaamay ilaahay qur-aanka waxa uu ku yidhi waidaa bushira axaduhum bilunfa dalla wajuhu muswaddan wahuwa kadiim ytwاarى min alqwmi min suءi ma bushira bih ayumsikhu calى hunin am yadrisuhu fi turaab alaa saa ma yaxkumuun ilah xuduudideeda ka mida oo raggaas ah marka la ihaa inan baa kuu dhalatay wejigiisa aad buu madoogaan jiray kadiim caro la bukaa buu noqon jiray ilaahay waxa uu dadka uu iska qarin jiray isagoo u arka balaa in loogu bushaareeyey markaasu wuxuu isku qaban jiray u ilaahay leeyahay miyuu iska daaya ha iska noolaato hawaa iyo dulligu ku haystaa mise keligeeda uu xabaalooliyaa uu arka sidaas ayay ahayd jaahiliyada nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kasoo dhex baxay ama umamka waktigaa noolaa qabla alislaam waxay taas ahayd xaalaad ka mida xaalaadka ay dumarka kula dhaqmi jireen waxay ahaayeen kuwo aasa oo iyagoo nool xabaalololiya oo intay dad u qodaan ku rida ayay ahaayeen jaahiliyadu ilaahay qur-aanka warka ku yihi qiyaamaha waxyaabaha khatarta laysu qabsan doono ilahi wuxuhi weydalmawudatu sayla kii la xabaalay marka la weydiiye la yidhaha maxaa lagugu xabaalay oo qofkan uu kuu dilay ilah wuxuu i waktigaas qiyaama ayay imanaysaa markaa taasi waxay suuro suwarkii jaahiliyada dhaqankoodii kamid ah waxaan tilmaami lahaa halkan waxaa jirta kisa faafay oo dadka badankoodu wada maqlay oo ah in cumar bin khataab radia allahu tacaala canhu uu ka mid ahaa ragga qadiyadan sameeyey markuu gaalka ahaa inuu hablihiisii qayb kamid a aafay qisada noocaas ah cumar radia allahu tacaala canhu kama sugna sanadkeeduna ma ansixin waa qisatun daciifa munkara waa qiso daciif ah siday culimadu tilmaameen caddeeyeen cumar khadaab radia allahu tacaala canhu kama sugna inuu cid u dhalay u hadaloololiyey laakiin cumuuman jaahiliyadu inay samayn jirtay islaamnimada ka horeysay way sugan tahay waxaa walaalayaal kamid aha suwarka ay samayn jireen dadkii gaalada gabadha haddii ay iska daayaanba oo aanay dilin waxay ula dhaqmi jireen si aada u falda gabadhu awalan waxay ahayd shay la faataysto oo aada iyo aad bay u baataysan jireen dumarka jaahiliyadii kadalika gabadhu waxay ahayd mid loola dhaqmo sida xoolaha qofku uu leeyahay loola dhaqmo tusaale ahaan waxay samayn jireen gabadha reerka guursada ama ay u dhaxdo haddiiba ninkeedu uu dhinto ikhtiyaar may lahayn ee ciddii lagu qasbo ayaa dib loogu guri jiray tana iyadu gacanta ku haysatay lahayd inay jiri waxaa intaa dheeray dhaxalka waxba lagama siin jirin oo dhaxalka ragg un baa la siin jiray waxay odhan jireen jaahiliyadu dhaxal waxaa iska leh liman rakiba alfaras wa jaafaca can ilcirdi washaraf ninka ra ninka fardaa fuula ee cirdigiyo sharafta qabiilka difaaca kactaa dhaxal kale saas odhan jireen waxaa intaa dheeray qaarkood dumarka waxay ka dhigan jireen lucbo gacantooda ku jirta oo ay ku ciyaaraan guurku u diidayaan in waxa weeyaan aya tasaruf ay leedahay baa laga qaadaya islaamku iyadoo gabadhu nooca u nool ayay islaamnimadu timid ilaahay markuu diintan keenay ayaa rabbi jala wacala dadka waa simay ilahay waxa uu yiri ayuha annaas inaa khalaqnaakum min dakarin wa untaa wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaaruf waa la simay dadka ilaahay waxa uu yidhi ina akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay agtiisa waxa ugu sharaf badan kiina ugu alla kacabsi badan rag noqoya dumar noqoya ilaahay jala wacala waxa uu caddeeyey in insaannimada iyo bini aadamnimada ay ka siman yihiin rag iyo dumarku in ilaahay agtiisa waxaa lagu kala sharaf badan yahay alla kacabsi ay tahay siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam yihi laa fadla licarabiyin cala cajaliin inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sida uu yiri ay dadku dhammaantood yihiin kullukum min aadam wa aadam min turaab in asalka iyo xilqada hortaa loogu siman yahay maxaa lagu kala fadli bataa ma ma ma adduunyo maya ma qurux maya inaa qurux iyo adduunyo iyo qabiil iyo laandheeranimo midna aan lagu kala fadli badan ilahay agtiisa ee waxaa lagu kala fadli bataa lakacabsi ay tahay walihaada uu nebigu wuxuu yihi man bataa bihi camalu lam yusric bihi nasabu ninka nasa ninka uu camalkiisu gun ka dhigo ee camalkiisu uu gabo nasabkiisu ma gelisiyo haddii camalkaagu uu kaa dhigo laangaar reer hedar baanahay waxba kuu tari mayso oo laandheeranimo reer laandheeraan ka dhashay laandheeraan waxba kuu tari mayso yaa cibaadi inama hiya acmaalukum uxsiha lakum faman wajada khayra falyaxmad illah waman wajada gayra dalika fala yalumanna ila nafsa xaqiiqada waxayn kala islaamku waxa uu ka simay raggi iyo dumarkii ciqaabka iyo abaalmarinta ilaahay waxa uu qur-aanka ku yidhi man camila saalixan min dakarin aw unta wa huwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba man camila saalixan min dakarin aw unta ciddii wanaag samaysa rag noqoya dumar noqoya ilaahay waxau yihi falanuxyiyannahu xayaatan طayiba bisharti inuu qof mu'mina noqdo camalku samaynayna saalixu noqdo ilaahay jala wacalaa waxa uu xaaraan ka dhigay in gabadha la dulmiyo oo suwartii dulmiga lagu hayay waxaa kamid ahay in gabadha ikhtiyaarka laga qaado masalan oo la yidhaha cidii annagu aanu doonin baanu kuu guurinaynaa shareecadu taa way diiday oo waa la keliyey waxaa kalo shareecada ay baabiisay in gabadha hadduu ninkeedu geeriyooda jaahiliyadu waxay samayn jireen saan ii sheegay cid aan idooyin baa lagu qasbi jiray ilaahay qur-aanka kiina waa ku xarimay wuxuu yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarisu nisaa jarxa idima banaana inaad dumarka dhaxal ka dhigtaan oo xoolaha ninka laga dhaxlayo oo kale intaad ka dhigtaan aad sidii xoolo ula dhaqantaan ma banaana ee gabadha haddii ikhtiyaarkeeda cidda ay ku doorato inay guursan doonto ninkeeda dareedi dhaxalkii laga qadiyey buu ilaahay jala wacalaa u cayimay oo u caddeeyey bayaan aan shaki lahayn wax weeyaan waxa ay leedahay ilaahay wuxuu caddeeyey hadday inan tahay iyo hadday walaal tahay iyo hadday hooyo tahay iyo hadday ayiyo tahay iyo hadday afal la qabo oriyo tahay intaba waxay dhaxal ahaan leedahay buu ilahay jala wacala caddeeyey waxaana ilaahay tilmaamay in loo diidaa inay ka mid tahay xuduudii ilaahay oo laga baxay inay ka mid tahay cidda ilaahay xuduuddiisa ka baxdana ilaahay wuxuu u ballan qaaday cadaab cadiim ah saasuu ilahay tilmaamay waxa uu ilaahay tilmaamay inaanay banaanayn in la duujiyo xaqa fariimo ilaahay uu u sharay inay tahay buu ilahay tilmaamay jaahiliyadu waxyaabay samayn jireen waxaa ka mid ahayd gabadha xaalaadka qaarkood inaan loo dhixin oo la fogeeyo oo la sharaysto kiina ilaahay jala wacalaa sharaaicdu ka soo dejiyey uu ku caddeeyey masalada noo noocaas ah iyo gabadha xaalad walba soo loola dhaqmayo ilaahay jala wacalaa dumarkii ay jaahiliyadu ku qasbi jireen inay jidhkooda ka ganacsadaan ama iyadu ay raadsato waxa ay ay cunayso ay qoodanayso ay sidaa ku kasbi jireen buu ilaahay waxa uu u tilmaamay waajibka ummadda muslimiinta ka saaran inan markay tahay gurigoodii joogta ilaahay wuxuu ku waajibiyey waalideynkeeda nafaqadeeda iyo daryeelideeda afa markay tahay iyadoo cid u dhaxday ilaahay wuxuu ku waajibiyey nafaqadeeda iyo wax alaale waxay u baahan tahay ninkeeda ilaahay wuxuu karaameeyey markay inan tahay iyo markay hooyo tahay iyo markay walaalo tahay iyo xataa markay dhimatadu ilahay karaameeyey jala wacala waxay culimadu tilmaameen islaamku inuyay diinta ugu karaamo badan markay majaal dumar noqoto ilaahay jala wacala sharcigiisa waxa uu ku jibeeyey in dumarka wax la baro dad badan oo munxarifiinina waxay odhan jireen dumar waxba lama baro leesh kibir bay ka qaadaan haddii wax la baro ama waayaanay beri toolayna qabsanayna oo aanay xushe inooga dhiganin waxaynu barnay waxaynugu barina kulli haadaa islaamku waa jiray ilaahay jala wacalaa iyo rasuulkiisuba sala allahu calayh wasalam xuquuqdoodii u oofiyey waxaa loo waajibiyey karaamadeeda ilaalinteeda darteed inay daacaadka safarada loo gala ay soo gudato laakiin cid maxram ay raacdo ilaalinta halka ay iska socon jirtay oo ay ahayd mucarad lilkhatar oo cid walba ay hungurayso ay ahayd waktiyadii hore waxaan uga socdaa hadalkan ama aan ujeeddada aan ka leeyahay tahay inaan tilmaamo keliya islaamnimadu inay tahay ta ta dumarka karaamaysay ee aanay ahayn ta dumarka dilaysay in badan oo ka mid ah cadowga muslimiinta maanta iyo kuwo masaakiin oo iyaga ku dagmay oo muslimiin ah iyo kuwo islaamka sheegta laakiin aan islaamnimadu waxba uga dan ahayn waxay maanta ku baaqdaan xuquuqda dumarka in la ilaaliyo xuquuqdii dumarka ay dhacantay laakiin ma isweydiiseen xuquuqda ay rabaan waxay tahay xuquuqda ay doonayaan in in dumarka waa laga guurtiyey waa taa jaahiliyadu ay ay ay samayn jirtay xishmada iyo sharafkii islaamku gabadha muslimadaa u yeelay ayay rabaan inay ka xayuubiyaan waxay rabaan inay xijaabkeeda sharcigaa ka dhigaan waxay rabaan inay noqoto wax ragga kuwooda fasakadaah iyo intooda fajaradae gaaladaah ay waxa weeyaan ku ciyaaraan oo ay faafiyaan waxay doonayaan inay islaamnimadana ka saaraan gaalnimana ujeedaan u jiidaan waxay rabaan in guryaha muslimiintu ay noqdaan ama dumarka muslimaadka ay noqdaan dumar sharaf kii ilaahay uu siiyey dhammaantood laga xayuubiyo ujeeddada ay leeyihin gaalo waxa weeyaan iyo dadkan maanta dacwaddaa ku baaqaya ama ha ogaadaan ama yayna ogaan waa in qofku diintiisa uu ka gaaloobo oo dumarka muslimiinta ay ay diintooda ka tagaan oo ay noqdaan silco laga daalaxmish karo oo ay noqdaan jirhkooda kuwo laga ganacsado oo ay noqdaan kuwo lagu xaysiisto sidaa aragteen kuwii gaaladaba haysata kuwo lagu xayisiiyo alaabaha kuwooda gurigiisa ee la iibiyo meel walbana sawradooda iyagoo qaaqaabo lagu dhejiyo rabbi dooniya walaalayaal islaamku xaqiiqatan gabadha muslimadda ah inta ilaahay jala wacalaa uu shareecada ugu soo dejiyey diin iyo waxa weeyaan wax kasta oo ugu gargaaraya aakhiradeeda adduunyadeedana nafci u ah malaynaysi kitaabka ah hadda haysaan wuxuu ka mid yahay kutubta ugu yaryar ee culimada islaamku ay ka alifeen axkaamta dumarka muslimaadka ilaahay u sheegayey waxaad ogaan kartaa kitaabka haddaad isha mariso inta ilaahay xukun adiga uu kuu gaar yeelay ee aanay raggu kula wadaagin ee ilaahay jala wacala agtiisa uu kuugu sharciyeeyo baad ogaan kartaa qur-aanka laguma hayo suuratu rijaal laakiin qur-aanka waxaa lagu hayaa suura leeraa suuratu nisaa waxaa lagu hayaa suurad leeraa suuratu nuur oo axkaamta dumarkood keliya loo aqlarkeedu in badana kamid ay tahay ilaahay jala wacalaa qur-aanka in badan buu ku bayaamiyey dad dumarka muslimaadka xuquuqday leeyihiin iyo axkaamtooda culimada muslimiintuna kutubtay ka alifan xaqir iyo cadad ma laha ama kuwii hore ha noqdaan ama kuwii dambe ha noqdaan waxaan uga jeeday markaan kitaabkan ikhtiyaarayay mawaadiic kamida inaynu dooranno oo aynu dhigano oo aynu ku bayaaminno islaamku sharafta uu gabadha muslimadda u yeelay iyo booska uu dhigay iyo gaalnimada iyo meesha ay dhigtay dumarka ama gabadha muslimadda ay dhigtay diimaha yuhuud iyo nasraanada nasraaniyadu waa laba diimood oo baabkan ku inxiraafay qaarkood waxay u yaqaanaan labadooda mid kamid ihi gabadha waxay u yaqaanaan magaca ay ugu qorantay kutubtooda qaarkood waxaa kamid ah alcaynu najida yani waa qof sharlaawad ah yani gabadha agteeda waxay ka tahay shar rasmi ah oo aan wax khayra lahayn oo wax kastoo khayra in laga dheereeyo ay tahay marka maanta walaalayaal dacwadda noocaasa waa in layska ilaaliyaa waa inaan lagu daganin waxaanad ogaataa dumarkii gaaladaha qaar kamidi inay maanta ku baaqayaan ee waaqica arkay inay leeyihiin dumarka muslimaadka ah waa amiiraatun fii buyuutihina waa boqor waa waa yani boqoro guryahooda jooga amaa naxnu waxaanu noqonay wax waxa weeyaan yani un cid walba ku adeegato oo wax xuquuqana aan lahayn xaqiiqadana waa inta qofkii waddan gaalo ama gaalo soo arkay bana in badan oo kamida dareemaya khulaasadu waxay tahay ninka ilaahay ka kufriyey ee rabbigii ka gaaloobay ee aan ilaahay ka baqaynin bini aadana ka baqaynin sharafta adiga kuu sheegahay wanaaggase adiga uu kuu wadanay walaal waa in la ogaadaa islaamnimadu ilaahayna siiyey ee weliba ilaahay uu idinku daray inuu sunnadii idin fahansiiyey oo in badan oo muslima murtajico ah inuu ilaahay islaamkaa dhigay oo islaam naga dhigay oo sunadii ku fahansiiyey ama kuu qadaray inaad fahanto ama cid sunadii unisba sheeganaysa oo ku dadaalaysa oo xariisi xariis ku ah aada wax ka qaadatid ogow haadihi waa nicma aanay helin in badanoo dadka kamid ah waxay kaaga baahantay shukri inaad ilaahay ugu mahadnaqdid ولهذا السلف تعلم به إذا رأيت الشاب في أول نشأته يتماشى مع أهل السنة فرد له خيرا حتى لا رأسه ويل تغيرا ومرك أول يسوق كل اليوم أهل السنة لا تعلم ده السنة ويكم وقتله لا الله تعالى خير خير الرسول لأنه هو وقتي مقطعي وأنا وقتي وحنا قطع الحكاية لكن هذا وقت لا ينحرفون متجعل راعه الله يعينه laakin ilaahay waxba kuma aha inuu ka toobadaas dala marka walala ilahay intaa lagu dadaala ilahayna lagu mahadiyaa kelmadan intaasa kusoo kobaya subxaanaka allahuma xamdika laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk